haatan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qof baan jeclaa qof waan isweyney inta kukaasna u jeclaa dabcan waan isweyney waxay qaadatay muddo ku dhow toban sano kadib waynu dib isugu guulaysano dhibaato badan baa jirtay waxaa jirtay xataa in jirkayga qayb kamida gacanta bidixda ama kiimir ku jabsaday jacaylkaa dartii hase iga dardaara ayaan ku hollinayaa
sidoo kale waxaan idii hayaa qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka safwaan halac caawana waxau inagula caweyn doonaa ee hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho hanaan qurux baan u howlgalayo hablaha
mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington Kukuyaay gablada, kukuyo ka muuqasyo. Kukuyaay gablada, kukuyo ka muuqasyo. Kukuyaay gablada, kukuyo
aan ku bilownay dhegaystayaal wax badan ayaa suugaan kala duwan laga tiriyaa waayaha jacayl ee qofka uu haleelo soo mara amaba uu waajaho iyadoo hal abuurrada heesaha iyo weliba gabayada ka curiyaana uu midba heer gaadhsiiye isagoo hannaan xaqiiqa ama mala'waalah ku cabbiraya ereyadiisa hase yeeshee waxa ay ku kala duwan yihiin dadkaasi hannaanka iyo weliba waayaha qofka u haleelo amaba ugu dhaco iyadoo dadka qaar ay calfadaan qofkii ay calmadeen halka kuwo kalena ay waayuhu ku adkaado marka ay wax garowshiyaa ka waayaan qofka ay jeclaan taasoo keenta in qofba sida ay la noqoto uu waayahaasi ku waajaho amaba uu kaga falceliyo caawana waxaan idii hayaa qiso jacayl oo ku dhacda wiil dhallinyaro ah taasoo ku kalliftay inuu naftiisa halis geliye kadib markii uu ku guulaysan waayey qofkii uu jeclaaday inkastoo markii dambe nasiibkuu dib ugu soo celiyey oo ay iscalmadeen bal haddaba aan soo dhoweeye maxamuud axmed cabdi oo ku magac dheer amaba lagu naanayso boodhari oo sidoo kalena xarun dadka jacaylku haleelo talooyin lagu siiyo dhowaan ka yegleelay magaalada hargeysa waxaana ugu horrayn boodhari uu inoo faaf faahinayaa waayihii jacayl ee soo maray walaal run ahaantii haddii aan kuu dabadhigo anigoo waxaana nin dhalinyaraha dhibaatada jacaylka soo maray xanuunkaan jacaylkan in badan haddii ilaahay odhanayo soo maray marka xanuunkii aan soo maray si aanay u marin dad badani waxaan jeclaystay inaan inaan la taliyo dadka amaan u saacido inay gaadhaan jacayladooda helaan waxa kale oo intaa ku jirtay haddaynu soo qaadano taariikhdii boodheri haddaynu soo qaadano taloo la-aan ayuu dhintay cid wacawdaamay jirin dhibaatadii la kulantay inaanay la kulmin qof dambe oo dunidan casriyanimada oo uu qof kastaaba helo balcid uu ku cadfan karo taariikhdiisa noloshiisa wixiisa oo dhan uu guudi karo waxaan ilaalinayaa xogta iyo ammaanada qofka bini-aadamka ah wax aliyaaba wax xogtiisa iga baxayaana ciidan la wadaagi karaana ma jirto haba yaraatee wixiisa damaanad bay utay laakiin qofku marka uu wax jeceliyo saxiibkii hadduu sheego xoogee inuu ku dhaweydo ama uu ku dhibaateeyo ama uu ku ceebeeyo shalay si aan soo marno taasi aanan qof danba u marin waa inaan la taliyaa dadka waan gartay haddaan adiga gaar u qaadano seed usoo dhadhamisay dabcan waxaad tilmaantay inaad khibrad u leedaho adiga ku soo maray jacayl nooceeyaa ku soo maray si waayihii kaa soo maray haddaad qodob iyo laba ka tilmaantay maxay yihi walow anagu jacaylka anigu waxaan ahaa dhisano jacayl in badan qof baan jeclaa qof waan isweyney inta kukaasna u jeclaa dabcan waan isweyney waxay qaadatay muddo ku dhow toban sano kadib waynu dib isugu guulaysano dhibaato badan baa jirtay waxaa jirtay xataa in jirkayga qayb kamida gacanta bidixda ama kiimir ku jabsaday jacaylkaa dartii marka aniga intaan aan soo maray horta waa intaa aakhirkiina waan ku guulaystay alxamdulilah xaaskaygaan jeclaa way joogtaa dacaru bay leeday intaa kadib baanu dabeedna anaga waxaa isla garnay inaan dadka caawino aanu dee aana dhibaatadiina marnay anagu marin
marka waayaha ku soo maray adiga waad weyday markii hore kadibna naftaada dhib gaadhsiisay markii dambe sidaad ku heshay kugu suurto gashay
wa- een, aniga horta markaa xilligaa meel baan u sahriday xaggaa suudiya waxyar iga soo basaarisay muddo dambe iyagana een, adigu dee qofkii calanka isku daray uu calankoodi kaa dhamaaday alxamdulilah anaga dib calan isu yeelanay kadibna een, qisaasaan ku gudaysay waan gartay naanays baad wadataa caan oo bulshadoo dhan taqaano oo weliba marka dee jacayl la soo qaado uu qof kastaaba xasuusanaya naanaystaas ama qofkaasi ku ahaa magaciisa oo ah boodhari En, maxaa lagugu bixiyey si- goormay ku baxday naanaystan Een, walaal een, shir waxaa waye boodhadii magacan boodhadii horta dadkun baa ii bixiyey waxaa ii baxday muddo horay marka labadii kun iyo sagaalkii ayay ii baxday dhalinyaro xilligii aan een, xanuunka jacaylka la daaladhacayo dhalinyaro kamida baa ayaa ii een, ii bixiyey magacaa magacyo kaloo badanoo iyaguna ay dadka magac lagu soo bixinaya waa jiray midba mara iga haray laakiin kii ugu dambeeyey ee foosilashaa qaaday magacaasuu ahaa Een, dhinaca marka laga eegana een, xaggan een, faamili ahaana waxaanu istixis doonahay oo markaa sidaana way igu yara qabteen waa adu saas midna waxuu igu baxay waa hagaag eh, dee dabcan dhakhtar Aywa.
marka la yidhaahdo dhakhtar waxaa lagu yaqaanaa qof dee takhasuskii dhakhtarnimo wata ama waxaa la yaqaanaa qof en, eh, shahaadada doctorateka sita laakiin adiga markaa tiraa dhakhtarkii jacaylkaan ahay qiyaas ahaan waxaad ujeedaa unbaan filaya qofkii dha- qofkii daweynayay waxaan ahay en, eh, dhinaca arrimaha en, eh, jacaylka Een, walaal waad mahadsantahay runtii waa run sacaad marka dhakhtar maqasho waxaad u fahamtaa in qofka muxuu shahaado ama muxuu kasoo baxay ama muxuu een, muxuu een, dee tacliimtii sida loo baahiyay laakiin anigu tacliim iyo takhasus gaara waxaan u leeyahay jacaylka awoodna waxaan leeyahay qof kasta oo wax jecel inaan qanciyo ama aan hal la raadiyo qofka uu jecel yahay halkiisa iyo si kastaba ha noqoto adigu aqoon waxaan u leeyahay cid shahaadaygu siisay nafsa laakiin aqoon dhamaystiran baan u leeyahay jacaylka dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnay dhakhaatiir ka shaqeeya xanuunada kala duwan ee dadka ku dhacaya weliba kuwa xoolaha hase yeeshee markaan qisada maqlay gaar ahaan dhakhtarkaasi jacaylka waxaan soo xasuustay heestii dhakhtarkii jacaylka iyo weliba fanaankii maxamed siyiid biike
markaan kugu dhawaado dhibaatadu idaysaa markaad iga dhaqaaqdaaba wadnaha way dhaqalayaa waxa aala dhuubtee dadkii iga dhex saare keligay idiga meel dabtii casha weeye waxa aala dhuubtee dadkii iga dhex saare keligay idiga meel dabtii casha weeye dhibaatada taala duubka horayba looga dheefi waaye intaan layna kala dhantaalin waykuyna kala dhirbaaxin aniga caashaku ii dhuuxin in noqo dhakhtarkii jacaylka dhibaatada taala duubka horayba looga dheefi waaye intaan layna kala dhantaalin waayuhuyna kala dhirbaaxin aniga caashaqo ii dhuuxin in noqo dhakhtarkii jacaylka
weli waxaad nagala socotaan barnaamijkii cawayska washington haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaadee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka safwaan xasan aadan safwaan hala isagoo qaybtanna kaga hadli doono sidii uu fanka ku soo bilaabay iyo weliba qaar ka mid a heesihiisa aadka loo dhegaysto In- waad ka timi waddankii dabcan heestaa hore aad tilmaantee talantaaliga ee adigeyna taaqadan aad qaadayseen baad qaadeen qurbahaad u soo wareegtay haa qurbaha marka soo hortay suugaan kala duwan baad soo qaaday oo Ha.
aad dhinaca maxaan ku idhaahdaa muddooyinka dib aad soo saaris maxaa saaciiday baad is leedahay inaad heeso badan soo qaaddo ama heeso kala duwan aad qurbaha ku soo qaaddo wallaahi n kulley n waa waktiga un waayo n n markaad n janis u hesho inaad wixii samayso eed n timena u hesho n fankuu iska hawl badan yahay oo n wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan oo musician inaad raadsato la xamiiste adugu sababo badan ba ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa dadka qaar dhibaatooyin badan marka haysta xagga musicianka oo kale marka Mhm.
n the more aad aad hesho n n n asxaab badan iyo iyo n n n fanka fanaaniin badan aad isku xidhan tihiin iyo ya allahuma salli ala maxamed abwaaniin badan n wi- wa- kulley wax badan baa kuu qabsoomaya macnaha marka markaa waxa saaciiday uun adigu maadaama oon waktina aan yaro geliyey oo dadaalna dadaal fara badanna aan sameeyey oo aan sidii bal fankaagu ha gaadho meel meel aad yacni meel sare marka iyo aan waa ku dadaalay iyo iyo waxa saaciiday uun iyo time aan geliyey marka dadkiisii baad heshay fanka ehelkiisibana waad heshay aan aan aa, maadaama aan ahay qof iska bulsho badan oo asxaab badan aad iyo aad waa gaag Mm.
haddaynu taa ka nimaadno oynu soo qaadanno hees waxaa jirta iyadana markaad eegto miisiga dhacaya erayada ku jira iyo weliba talantaaliga si aad adiga inta isugu jiibinaysaan aad mooda Ah.
in laysku sargooyey ha Een, ii gaar ah oo heesta la yidhaahdo ayaan guri bilaay maxaan guul ha hantiyey ha een, ha heesta anigii ayaanan qaadna Mhm. marka heestaasoo kale goor bay soo baxday erayadeeda ayaa leh
heestaasi waxay soo baxday een, ilaa sanad ka hor adugu sanad iyo bil meelahaas adugu sanad uun bay noqonaysaa ayaan soo saaray een, waxaa heesta eryadeeda leh een, xamse xadaari een, abwaan la yidhaahdo oo degan borama Waa.
een, misi- misiga een, macaana waxaa tumaya een, cabdirashiid ali xamariyo een, oo- oo inaad garanaysiyo in kale kala garan maayo lakin cabdirashiid ali xamari waa kulli waa fanaan weyn oo Si bulshana.
wanaagsan.
aad baan labadooda waxaa kanuga salaamaya Een, laxamka waxaa iyadana saaray wiil bulle Een, de codkuna waa anigii ayaan waa gartay eestaas sanad ka hor bay ahayd way waxaan aada uga helaa maxaan ku idhaahdaa ayaan guri bilaay maxaan guur hantiyey goortaan Ah.
go-aan isla gaadhnay guur ayaan guuri bilay waxaan guul hantiyey goortaan go-aan go-aan isla gaadhinayay guur marka iyadaa jawaabi soconaysa isiyo kalgacal wuxuga lada helaa markay labo oo uruboon isu kara noqdaan waa hees adigu talantaaliyo kolay bul- bulshaduna aad u jeclaatay aad iyo aad ayaan odhan karaa aad iyo aad
ayaan guri biray waxaan guul hantiyey goortaan go'aan go'aan isla gaaranay goor
siyo kalgacal wuxuu galan helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan
ayaan guri biray waxaan guul hantiyey goortaan go'aan go'aan isla gaaranay goor
siyo kalgacal wuxuu galan helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan
gacantaydii dumarka arido xogta ugu habboon kuma gaarayaan
garabkayga iyo ragkageesigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan
gacantaydii dumarka arido xogta ugu habboon kuma gaarayaan
garabkayga iyo ragkageesigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan
anaa ku go'o kuma goyn kare gooniban adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaan gacashaqo i gaarahan
ana kuga oo kuma goyn karee gooribaan adiga ku gacansadee gashaho hoosaf waay garaca shaqo ii gaarahaw
anaa ku kuga oo kuma goyn kare
gooribaan adiga ku gacansadee gashaho oo ayaan garaca shaqo ii gaarahaw
laga xushaa xushaa guri la degaa sharaftana garadi qof abaad galaa adba loo gudaa gudaa axdi lala guraa balantana kadebe intageejisa gabdha laga xushaa xushaa guri laga degaa sharaftana garadi qof abaad galaa adba loo gudaa gudaa axdi lala guraa garidayadii kaasiraadilo uma gabi kareen adna guuda xeerka isigaigiyow adiga ah go'aan digagooyahe ha ka bixin gartaa garidayadii kaasiraadilo uma gabi kareen adna guuda xeerka
waa hagaag haddaynu dhinaca heestaa ka nimaadno safwan oo aan su-aal kale ku weydiiyo n Ah.
waxaa inta badan la yidhaahdaa qofku marka uu dee sugaanta amaba dhinaca bahda fanka soo gelayo marka Ah.
laga yimaado dee abwaanada fanka ama de heesaha curinaya f- fanaanka heesta qaadaya hibada leh waxunbaa Ah.
dhiirigeliya cid buu ku daydaa jacayl u gaaraa jira waxbaa markaa ku riixa adiga maxaad is leedahay inaad fanaan noqoto oo aad heesto maxaa kugu soo dhiirigeliyey wallaahi n kulley markaan arkay inaan n heesi karayo Mhm.
n oo aan n aan cod fiicanna ilaahay siiyey oon heesi karayo ayaan sirniyow ma ooda kasoo qaadid ba heeso maxaaba Ya.
dhul dhigan baa tiri maxaa maxaa maxaa ooda heesi kartaa baan siriye waa garta marka markaan heesayna already dee dadkii baa heesahaygii jeclaaday marka n xitaa markaan yaraa fanka anugu waxba mana sii jeclayn oo maba islahayn xitaa sanaan baad noqon doontaa labadii kun iyo afar iyo tobankii baan kusoo dhex dhacayno waan garta marka n n waan n sidaas un baan un baan ugu heesay maadaama aan is arkay inaan heesi karayo kolley qofba marun buu ogaadaa hibadiis hibadaasi inay ku jirto Dabcan.
xilligaas aadna ogaatay inay Dabcan.
hibadaasi ku jirto dabcan dabcan Waaga.
un baan dareemay kadibna saasaan heesiy aan ku dhex galay funki aad iyo aad aad iyo aad si wanaagsan haddaynu eegno tusaale ahaan oo kale dee dabcan heese kala duwan baad soo qaaday waddankii marka Dabcan.
laga yimaado halkan Ah.
heese talantaaliya oo daynu taaba kaga gudubno tusaale ahaan oo kale muhiimadda dumarka aad looga hadlaa oo inta badan waxaa Dabcan.
la yidhahdaa dumarku waa muhiim nolosha waa udub dhexaad waa kan dabcan heesta kale Dabcan.
haddaynu soo qaadana la yidhaha hablaha ha iyadana heestaasi ma hees jacayla mise waa hees caadiya wallahi waa hees jacayla n heesta iyada laftigeega waxaa sameeyey wiilkii aan ku sheegayay axmed cantar n ee uu jooga hargeysa waa hees jacayl oo wuxuu u sameeyey weliba waxaan rabaa horta janis baan haystaa halkan aan ku xusayo Mhm.
n isaga iyo xaaskiisaba n muna n heesta waa heesta waa hees anigu aan shaksiyan u qaaday maaha heesta waxa n uu sameeyey xaaskiisa n n muna oon halkan labadooda aad uga salaamay maasha allah n n n lamaanahaas marka dimaashida iyo axmed ba aad baan iyo halkan uga salaamay heestaas inantaasaa loogu talagalay muna uu qabo axmed cantar waan gartay axmed haddaanan qaldane waa ninkii dhakhtarkana ahaa Ah, n ah.
marka haddayba dee halkaa marayso saaxiibna aad haydeen dabcanna dee heestaasuu iyada u sameeyey Mhm.
dee waa layn xidhaya haddaynaan cod ugu qaadin oyna codkeenana haddana mar dambe aanay maqlin maystiri waa si wanaagsan waa si wanaagsan ee hablaha mid qurahan anigu ka helaa hablaha mid quraan u heelan aho canaan qurux baan u howlgalayo hablaha mid quraan hurtida ku habaa mid quraan hurtida ku habaa kalley intaasaa ku filan baan u aad iyo malinayaa aad inaga inaga badan bulshada iyo ha waan isfurannay marka inaga Ah.
badan Ah, hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u heelanaho anaan qurux baan u howlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u heelanaho anaan qurux baan u howlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hinqada usoo hinqada hadasho markay hadasho markaan halaxsado asaawa macaan hakaday heesaha ma holladay hinqada usoo hinqada hadasho markay hadasho markaan halaxsado asaawa macaan hakaday heesaha ma holladay muddaan u halgamay inaan ku helo muddan muddaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hanaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalid helay muddaan u halgamay inaan ku helo muddaan muddaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hanaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalid helay
dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaanna waxaynu intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii cawayska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo hanaan wacanay naftaa qalato himaan badanee iskaadu hirto abendharadee hankaa ku rabo xisho uwaney hilbaa tahayo uwaney hilbaa tahayo hanaan wacanay naftaad harato himaan badanee iskaadu hirto abendharadee hankaa ku rabo xisho uwaney hilbaa tahayo uwaney hilbaa tahayo adiga istayda adaa aagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa adiga istayda adaa aagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa muddaan u halgamay inaan ku helo muddaan muddaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hanaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay muddaan u halgamay inaan ku helo muddaan muddaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hanaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay muddaan u halgamay inaan ku helo muddaan muddaan ku hamiyey horjoogkaagii markaan ku hantiyey hanaan quruxe hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay